waa maadsantahay shahro sidaba ku xusan warbaahintaba aada u hadal hayso ama dubalabaashiinta labada dhinac ba ay soo xiganayaan waxyaaba ugu muhiimsan wada hadalka uu ku qotoma waxa weeyaan arrimaha inay kenya ciidamo nabad ilaaliya u diri doonto dalka haiti oo la filaya toddobaadyan ugu soo aadan inay ciidamada ugu horeeyo ay gaaraan qodobada kale oo ah arrimaha dhaqaalaha ama ganacsiga iyo dimuqraadiyadda iyadoo marka la eego baabka hadda loo soo dhaweyey madaxweynaha kenya william rutona ay tahay madaxweyne afrikaana arrin ku cusub in qaabkan maamuus noocan loo sameeyo maamuus noocan loo sameeyo oo sidaa loo ixtiraamo oo loo sharfo marka waxaa la dhihi karaa labada dhinacba dowladda maraykan waa u badnaata in ay qodobo aada muhim u ah oo laba dhinac wax ku walwa ah in ay booqashadan ay ay ku salaysan tahay waa tahay kenya madaxweynaheeda waxa uu noqday madaxweynihii muddo lix iyo toban sano ah afrikaan ah maamuus loogu sameeyo aqalka cad ee dalka maraykanka arrimaha haiti ciidamada ay u dirayso kenya iyo maraykanka danta uu ka dhex arko hadday noqoto arrimaha ganacsiga iyo dimuqraadiyadda oo ay ka wada hadli doonaan labada hogaamiye marka sidee arrintan kenya ay ugu aragtaa dhankeedana inay wax muhiima oo wax ku oola u tahay ayadu
horta marka u horeyso siyaasadda maraykanka oo ku salaysan inay in badan qadariyaan in badan ay tixgeliyaan dimuqraadiyadda inta aan la gaarin danaha kale oo maraykanka leeyahay dowladda maraykanka oo lagu garanayo inay aad u tixgeliyaan dimuqraadiyadda horta kenya maxay tahay kenya waa waddan africa ku yeelo marka la eego xagga dimuqraadiyaddana wadamada ugu horeeya waa waddan shanta sanaba codka dadweynaha lagu kala baxa si nabadgelyo xilka lagu kala wareego waxaad ogsoontahay saharay doorashooyinkii labada kun labaatan iyo labadii aan kasoo gudubnay si doorashooyinkii labada kun toban iyo todobada aan kasoo gudubnayba labada doorashaba markay dhacday wadanka muran baa ka dhacay maxkamadda wadanka u sarreysa baa liis la aaday waad ogsoontahay twenty seventeen inay maxkamadda amar ku bixisay in madaxweyne afrikaan ah oo xil hayo oo doorasho ku guulaystay in dib doorasho looga celi oo oogolaaday asan hadal ka qabin doorashada laiswada laabtay waxaad ogsoon tahay twenty twenty two doorashada dhacday idoo madaxweyne xilka haayo iyo gurubkiisi xisbigiisi iswatay qof mucaarad aha oo banaanka jooga uu ka rey deen ay maxkamad aadeen oo dawladda lafteeda maxkamad aaday oo maxkamadda ay u xukuntay qofkii mucaaradkaha inuu wadanka ku guulaysto deen ayagana uu xilka ku wareejiyey madaxweynihii wadanka hadda xilka ka degay oo si dimuqraadiyad ah uu xilka ku wareejiyey marka laga hadlayo dimuqraadiyadda maraykanka kenya macnay u fadhidaa marka la eego dhibcaha ay kenya ku haysata xagga dhaqangelinta dimuqraadiyadda sababaha soo isgeersidaa keenay inay maraykan danahooda kale oy kenya kala yihiin si xishmad iyo qadarin leh ay ugu wada hadlaan oo sidaa loo soo dhawaaya waa tahay waa saad sheegtay dhinaca kaleetana markii la fiiriyo dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda kenya waxa ay si weyn maaragtay u qiimeynayaan in madaxweynaha kenya loo sameeyey soo dhoweyntaas lix iyo toban sano madaxweynihii ugu horreeyay afrikaana loo sameeyey ee tahay wax aada u muhiim ah tani maxay kusoo kordhinaysaa xiriirka labada wadan ee maraykanka iyo kenya aniga shaksi ahaan waxay ila tahay marka la eego xagga dimuqraadiyadda kubcinta dimuqraadiyadda isdhexgalka iyo xasilooni siyaasadeed ee geeska africa marka laga hadlayo wax bay kusoo kordhin oo maraykan wax bay kusoo kordhin ay kamid tahay haddaba inay kenya ciidamo ku deeqayaan xasiloonida iyo nabadgelyada wadanka haiti marka dhinaca laga ege laakiin dhinac kale marka loo rogo oo kenya maxaa kasoo galayo dhanka dhaqaalaha iyo ganacsiga uma arko wax weyn inay shacabka reer kenya ka faa'iidayaan waayo mar kastaba waxaa faa'iidaya cidda awoodda leh wat ma ogolaan doontaa dowladda maraykanka in ubaxa lagu beero naivasha ama rift valley iyo bunka iyo shaha laga soo saaro kenya si waafaqsan xeerarka kenya ay wax ku dhoofiso si sahla maraykan ma ku qaadan doonaan idoo kenya ay helayso lacaga dollar ah ganacsigeeda ay dhaafsanayso waa maya dhanka ganacsiga marka la eego anuu ma arka wax badan inay kenya ka faa'iidi doonto arrinta haddaad fiirisid kenya oo dirayso ciidamo booliisa oo nabadeeyo ee dalka haiti oo wadankan maraykanka dabcan ay aada isugu dhow yihiin xuduud ahaan markii la fiiriyo qalalaasihiisana inta badan uu saameynayo taasi lafteeda ma laga yaabaa in maraykanka oo aragtiyo badan oo horeto ama kenya uu ka haystay wax ka bedasho isu soo dhowaanshiye iyo xiriir wanaagsan uu halkaasi keeni karo dabcan ha maamulka maamul ka horey oo dawladda kenya ayaa fikirkan ay taale madaxdooyada laga maamulo waddanka kenya dee dawladda marka imaada qorshihii way dhaqangelisay wax badanna way ka tari doontaan aaminsanahay ee kalsoonida maraykanka usoo jiidi inay kenya inkastoo ay baarlamaankaa hadda ay dood ka taagan tahay ra-isul caamka kenya ay dood ka taagan tahay oo ah maxaan anaga welis anaga wadaraynaa hayti maxaan dhaafsanaynaa shacabka hala soo bandhiga danta qarsoon inkastoo doodo badan ay jiraan oo baarlamaanka ay ay ka taagan tahay ra-isul caamka dad badan ay reegaas qabaan laakiin dhinac marka laga eega saan hore kuu sheegsaharay maraykanka dawlad bariga africa ku taala xasilooni siyaasadeed ay ka jirto dimuquraadiyad laisku haleyn kara ay ka jirto ciidan uu diri kara wadan latin america ama diris laha maraykanka marka dhinacaas laga eego waan isleeyahay wax badan bay fududayn doontaa oo xiriirka wax badan bay ka tari doontaa waan isleeyahay